bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartis
axbaab medical center ninka oomana biyo haddana aadin meelaan oonkiisa tiri karin illee waa habaabee taa waxaa la eynaya nin axbaab yaqaane u ordaaya meel kale sax ilaah baa xanuunkiyo kaa qaada eelkee hadduu ku asiibo cudur aqalka looma seexdee axbaab kaalay soo aad alla waa runtiis daaweyn asal oo afrikada dhexdeeda iyo ameerikada fogeediioo laga keenay aasiya taya lagu ishaartuu axbaab ku diyaarsheeye ha ilduufine aad dhanta lama ilaabe axbaab medical center hadda kaalay soo aad dhakhaatiir aqoon loo dabiib lagu ammaanay axbaab kuu midayse hadda kaala soo arag axbaab medhikaal senter axbaab saan u hanannoo arligeenna laga furay eeddii dhammaatoo waa innagan ayaankiyo iftiin noo baxaaye allow axbaab inoo daa axbaab medical center rugta caafimaadka axbaab oo ah rug caafimaad oo casri ah ayaa waxaa dhowaan laga furay magaalada cadaado waxa ayna ku haysaa daawooyinta iyadood u sarrayso oo laga keenay yurub aasiya iyo sidoo kale qaaradaha dunida axbaab medhikaal laboratory center waxaa kuugu diyaaraa dhakhaatiir aqoon durugsan u leh arrimaha caafimaadka xarunta waxaa ka howlgala doctor qaasim axmed oo ku magac dheer doctor baabu dhakhtarkan waxa uu kaa dabiibayaa cudurrada carruurta iyo cudurrada guud axbaab medical laboratory center waxaa kaloo ay ku haysaa shaa- axbaab medical laboratory center waxaa sidoo kale ay ku haysaa shaybaar tayadiisu ay aad u sarrayso kaas oo soo bandhigaya xanuunka aa qabto insha allah waana lagaa daaweyn doonaa haddii uu alla idmo axbaab medical laboratory center oo diyaar u ah adeegidda bulshada waxa uu diyaar kula yahay qiimo jaban iyo sidoo kale soo dhoweyn heer sare ah saacadaha shaqada waa lixda iyo barka ilaa laga gaaro laba iyo tobanka iyo barka habeennimo axbaab midikaal santar waxa uu ku yaallaa bartamaha magaalada cadaado ka soo horjeedka hotel santar kala xiriir wixii faahfaahintaa dheer eber lixal saddex konton labaatan eber lix eber lixal lix eber lix labaatan iyo saddex soddon iyo saddex haddaba ha mogaanee hore u gaar axbaab midikaal santar
digmad maxamed keeni oo gida salaadsoon dagadoo la bixiyo xashkoo loo awoodaa shantaa tiir islaam waa jiritaanka eebey igmad maxamed keeni hoogida salaadsoon dagadoo la bixiyo xajkoo loo awooda
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado ah barnaamij toddobaadla ah barnaamijka waxaan toddobaadkan kusoo qaadan doonaa iskuulkii maaliga ee magaalada cadaado ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad si hersara loo soo agaasimay munaasabadaasi ayaa waxaa maalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha koowaad iyo labaad ka kale tartanka u dhexeeyey iskuulkii maaliga ee magaalada cadaado ugu horreyn waxaa martida macalimiinta iyo ardayda la hadlay maamulaha iskuulka iyo maalig sheekh xasan maxamed geedi noo ahayd sanad kasta waxaan qaban jirnay tartan aqooneed ay ku tartamaan dhammaan ardada iskuulka dhigata gabdho iyo wiilalba saakana insha allahu tacaalaa ee, waxaan rabnaa oon u fadhinaa finalkii ama gebagabadii xafladdaas maadaama ay muddo soo socotay iskuulku markii la furo ayay la furantaa markii la xiri rabana hortiisa wax yar ka hor ayay dhammaataa insha allahu tacaalaa ee, had- haddii mar la tartamo tartan macnaheedu waxa weeye waa orod meel loo orday meel yool la hiigsanaayo yoolkaasna insha allahu tacaalaa waa lagu kala hormaraa dad badan hadday yaacaan oo meel lagu tartamaayo dadka ugu soo horreeya dadna waa soo hormaraan dad dhexda ku yimaan qaarna gadaalay ka yimaadaan dadkii ugu soo horreeyey insha allahu tacaalaa tartankaas markii la galay ardadii kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad gashay insha allahu tacaalaa saaka waxaa la sii doonaa biidni illaahi tacaalaa waxaa la sii doonaa abaalmarin ama jaa'iso ay ku farxaan ee waxaana guddoonsiin doona guddoomiyaha degmada insha allahu tacaalaa de- cabdulaahi tootoole iyo d ogio asna nala fadhiya hadalka maadaama la iga dambayn doono insha allahu tacaalaa intaa ayaan rabaa inaan xoogaa kusoo goobo ma hadalkayga eh, macnaha intii hadal aan dhihi lahay oo kale hortay ayaa la sheegay tartanku suu usoo bilowday iyo suu u soo socday iyo suu ku dhammaaday waxaa noo sheegay ardadii tartanka waday guddoomiyahooda sakariye cabdimajid axmed eh, inaan ku noqdo ma rabo insha allahu tacaala marka waxaan kusoo dhawaynayaa haddana d o ga ayaan kusoo dhawaynayaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha tartanka iskuulka imaaliga ee magaalada cadaado oo sharaxaad kooban ka bixiyey muddadii dheeraad uu soo socday tartankani tartankan aa arkaysa xafladan aa arkaysaan aa aadka loo soo agaasimay quruxda badan waxay gebagabow tahay tartankeennii noo soo bilowday xilligii iskoolku furmay maalinka mar kasta oo iskoolka dib usoo loo furo oo laga soo laabto fasaxa waxaa la bilaabaa si caadiga iskoolka imaalig tartan aqooneed ay ku tartamaan ardada dhan markii laga reebo fasalka fonfoor maalin kasta oo arbaca ah tartankan waxaa lagu soo wuxuu soo bilowday toban iyo sagaalkii bishii sagaalaad labada kun toban iyo sideed waxaana lagu bilaabay afar labaatan kooxood oo kale ah afar iyo toban wiilah iyo toban gabdhood tartanku gabdhaha si gooniya u socday halka wiilashuna sidoo kale isna si gooniya u socday wareegii koowaad ee tartanka waxaa ka soo gudbay lix kooxood oo wiilal ah iyo shan maadaama gabdhuhu ay toban ahaayeen wiilashuna ay afar iyo toban ahaayeen wiilasha waxaa dhacday laba koox oo foorafeed isla baxdo micnaha imaaji dhammaantoodii saas ay awgeed waxaa kusoo gudubtay lix kooxood oo wiilal ah iyo shan gabdhood wareegaas wuxuu soo dhammaaday wuxuuna soo bilowday toban iyo sagaalkii bishii sagaalaad labada kun toban iyo todo sideedda wuxuuna soo dhammaaday labiyo tobankii bishii labiyo tobnaad labada kun toban iyo sideedda wareegii xiga waxaa usoo usoo usoo gudbay isagana saddex kooxood oo wiilal ah iyo saddex gabdho ah waxaana waxaanu isaguna bilowday soddonkii bishii janawari labada kun toban iyo sagaalka wareegii xigay waxaa usoo gudbay samafinaalka isagoo ah gabdho laba ah iyo wiilal laba ah halkaas oo ay usoo gudbeen kabacdi labalabo marka isugu dhacaan koox wiilala iyo koox gabdho ah finaalka tartankuna wuxuu dhacay isaguna labada kun toban iyo sagaalkii maalin arbaco ah bishii lixaad bishii sa- lixdii bishii saddexaad labada kun toban iyo sagaalka halkaas oo ay ku tartameen laba kooxood oo wiilal iyo gabdho ah oo kala matalayay guruubadii ay ka soo baxeen waxaana magacyadooda la kala yidhahda waana kooxaha arkaysa haddii hortiina fadhiya waxaana la kala yidhahdaa xaawo cabdi oo xagga gabdhaha matalaysay iyo imaam nuur oo wiilasha ka socday finaalkiina waxaa ku guulaystay maalintii arbacada hor oo la qabtay wi- gabdhihii oo ka socday xagga gabdhaha oo xaawo cabdi ayaa kaalinta koowaad ku soo baxay halka kaalinta labaad ay ku soo baxeen wiilasha imaam nuur halkaan arkaysana maanta waxaan kusoo gebangebaynay tartankeennii soo bilowday xilligii iskoolku furnay ee labada kun toban iyo sideedda maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaatanka bisha bisha maarso labada kun toban iyo sagaalka waxaan halkaa kusoo xirnay xafladan kusoo xirmay tartankeennii iskoolka imaam maalig soo bilowday xilligii iskoolku furmay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhanka kale waxaa halkaasi ardaydii kaalimaha koowaad iyo labaad ka galay tartanka iskuulka dhiirigelin u soo jeediyey guddoomiyaha degmada cadaado الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أولا إلهي أيان محل علنايا مركا لبعض وحما محل علنايا اسكدوها وزارة وحبرشادة دقمدة أستاذ دلمر إيو مامولكا إمام مالك لما أنتود أستاذ حسن وهرية لما أنتود معلمينتا وعن كلهم محل علنايا أرضا إمام مالك oo muddo badan ku soo dhex jirtay tartankii ee, loo furay oo afar iyo toban kooxood oo wiilala iyo afar iyo toban iyo toban kooxood oo gabdhaa ahaa Ee, natiijadiisina ay soo gebagabowday Ee, sida warku igu soo gaarana ay kooxihii ka socday gabdhaha ay ku guulaysteen Ee, meeshaas ee, horta ninkii rag ahaa ceebaa uga soo baxday afar iyo toban hay-ad kooxood oo wiilala in gabdhihii ka adkaadeen horta raggii tartankaas nooga soo qayb galay ceebay noo soo hooyeen Ee, meeshaasna ceebaa ka dhacday Ee, weli waayaha lama arag gabdha oo ka tala mara raggii ardada imaam maalig marka waxaan cambaarayna usoo jeedina ma dhihi karo ragga dha- raggii laakiin waxaad ogaatiin ee, meeshaas raggii jugaa ka soo gaartay hadda kabacdi jugtaas iyaysan la soo gaarin Ee, gabdhaha naga celsha Ee, oo yaan la dhihin gabdhihii ee, ee, gab- gabdha- gabdhahana waxaan leeyahay gabdhahana waxaan leeyahay eh, waa mahadsantihiin Eh, mar haddaad raggii iskuulka ila dhigaya aad ka sara marteen dee gubaabada aan ragga gubaabiya waxba tari maysa adinka idin gubaabinaya aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin guusha aad keenteen hore ugu sii socda waxbarashadu waa furaha adduunka oo dhanba qofka bini aadamka hadduusan waxba aqoon uusan diinta islaamka aqoon oo waxbarashada kale uusan aqoon oo jahli uu iyo wuxuu yaqaano ah, uusan jirin adduunka waxba ma noqonayo marka waxaan leeyahay si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa iskuulka imaam maalik iyo maamulayaalkiisa iyo macallimiintiisa oo kaalin wax ku oole waxbarashada degmada cadaado ka ciyaara aan ognahay ardaygii waagi dhaweed galmudug oo dhan kaalinta koobaad ka galay inuu iskuulkan ka soo baxay Eh, taasina waxay ahayd eh, fursad weyn oo runtii iskuulkan iyo magac u soo hoyday ay ahayd haddaan macallimiinta iyo maamulayaalka iyo ardaduna aysan fiicnayna ma noqoteen marka waxaan leenahay waxbarashada halkaa ka sii wada aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa Boqo- aad iyo aad baan idin garab taagannahay Eh, iskuulkan hadda sidaan wada ogsoonnahay waa iskuulka hore oo degmada cadaado marka waxaa la rabaa ardadiisu inay ka dhex muuqdaan ardada kale Eh, aad iyo aad u mahadsantihiin Eh, waana kelmadeyda intaasaan kusoo gaabinaya waa mahadsantihiin ugu dambayntii waxaa abaalmarino guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha koowaad iyo labaad ka galay tartanka iskuulka guddoomiyaha waxbarashada degmada cadaado axmed cabdulaahi jaamac والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين dhammaan halkan waxaa ka salaamaya ardayda eh, wiil iyo gabdho guddoomiyaha degmada maamulaha iskoolka imaam malik macallimiinta iskoolka imaam malik eh, waalidiinta dhammaan waxaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, salaan kadib halkan saakay waxaan iskugu nimid xafladan eh, aadka u wanaagsan eh, sida wanaagsan loo soo agaasimay aniga iyo guddoomiyadu waxaan u nimid saaka inaan inla soo gabagabayno haddii ilaahay idmo xafladan waa xaflad eh, soo bilaabatay labada kun toban iyo sideedii eh, bisha sagaalaad sagaal iyo tobankeeda Eh, waxaana ku tartamayey eh, ardada imaam malik oo ka koobnaa wiilal iyo gabdho Eh, ardadaas oo gaaraysay koox ahaan markii la yidhaha labaatan iyo afar koox eh, afar iyo toban ka mid ay wiilal ahaayeen tobankuna ay ahaayeen gabdho Eh, eh, kaalintii ama kaalimihii ugu dambeeyana waxaa isla soo galay eh, gruubka la yidhaahdo xaawo cabdi iyo gruubka la yidhaahdo eh, imaamu nuur oo ay kala hogaaminayaan labada arday ee kale ah caaisho cabdulqaadir iyo cabdisalaan aadan oon aada ugu mahad celinayo Eh, xafladan oo ahayd xaflad loogu talagalay ardadu aqoontooda inay ku soo bandhigaan Eh, xafladan oo ujeedkeedu u ahaa in ardadu ay kala faa'iidaystaan xafladan oo sanad walba iskoolka imaam malik uu macnaha uu soo wadi jiray haddeerna uu dib usii wadi doono Eh, maamulaha iskoolka iyo macallimiinta ayaana arrintaas aan ugu mahad celinaynaa Eh, waana dadaal macnaha dhanka waxbarashada ah waxaan si gaara sidoo kale ugu sii mahad celinayaa waalidiintii iyo ardaygii sanadkan iskoolka imaam malik kaalinta u galay Eh, galmudug oo dhanna kaalinta u galay inkastoo aad aan aad uga xumahay ardaygaas oo sidii anugu aan rabay aan loo maamuusin Eh, taasina waxay ka mid tahay waxqabad la-aanta maamulka galmudug Eh, insha allah tacaala waxaan rajaynayaa haddii sanadkan iskoolka imaam malik ama iskoolada degmada ku yaalla arday ka mid iyo uu kaalin noo galo in ardaygii hore sida ku dhacdo kale aysan ku dhicin arrintaasna anigoo ku hadlaya afka wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug waxaan ka bixinaynaa raaligelin waxay ahayd eh, macallimiintii ardaygaa soo tababartay iyo waalidiintii iyo ardadii wax la baranaya oo dhan in la maamuuso taas ayaa waajib nagu ahayd Eh, waana kaalin eh, wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug ay gaftay insha allah tacaala raaligelin baana ka bixinaynaa wasaaradduna way ka wada hadashay Eh, insha allah tacaala marka xafladan eh, dadkii soo agaasimay iyo ardadii imtixaan ee ee tartankan soo wadiyay intaba waanu mahad celinayaa Eh, xafladda waxaa noo furay guddoomiyaha degmada Eh, anigoo ah guddoomiyaha waxbarashada degmada cadadana waan soo xiraynaa Eh, ardada kaalimaha gashay eh, abaalmarintoodii waxay hor taallaa guddoomiyaha degmada eh, iyo waalidiinta iyo maamulka iskoolka Eh, marka insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa xafladaha soo socda ee sanadkan sanadka ku xigana maanta waxaa bixinaya jaa-izada iyo qarashaadkii gud- eh, gu- gurubyadaas ay kala qaadan lahaayeen iskoolka imaam malik laakiin insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda in abaalmarintaas ay bixin doonta wasaaradda waxbarashada ee maamulka galmudug haddii ilaahay idmo وعذر كذا فهو قوي
uxud optical and pharmacy udub caafimaad dhalay uxud baa la wada tagay alle mahadii weeye orodoo hadeer gaar uxud optical and farmasi dhowow dhan idilkood oo kiyaala heer sare aqoon-yahan la aaminay iyo waxa agab yaal uxud mayla aragteen ha haddo allayleh waa loo boga uxud oday weyn ilmiyo dumar hadduu cudur indhaha tiray la hambariirsa caw caweerso waa abtalo kale uxud maad u geysaan afrika iyo adduun kale adoo meelna aadayn indhahaaga daawe alla mahadi weeye orodoo hadeer gaar uxud optical and pharmacy haddii aragga sare iyo iftiinkuba ku dhibayaan ha cadaadin aragoo indhaa isku qabanine orodoo hadeer gaar uxud optical and farmasi waxyaabaha aad ka helaysa uxud optical and pharmacy waxaa ka mid ah ookiyaala nuuc walba leh oo lagaaga keenay yurub iyo asia sidoo kale waxaad uxud optical and pharmacy ka heli kartaan ookiyaale akhris iyo socodba leh kuwa u gaara socodka iyo iftiinka oo uu araggaaga u baahan yahay xilliga aad isticmaalayso kumbiyuutarka ama taleefanada kuna dhaqaalaynaya araggaaga sidoo kale waxaad ka helaysaa cabirka aragga indhahaaga iyo garaadaha ookiyaalahaad u baahan tahay uxud optical and farmasi uxud optical and pharmacy waxa uu ku yaalaa agaarka wadada saldhigga cadaado ama wuxuu daar la wadaagaa baar gaantaxo haddaba aad oo horey u gaar uxud optical and pharmacy ama wixii faahfaahina waa eberle xal shan konton iyo saddex konton iyo afar afartan iyo sagaal eberle xal toddobo toddobaatan iyo shan soddon iyo saddex lixdan iyo labo eberle xal saddex lixdan konton iyo afar afartan iyo afar ama eber lix labaatan iyo shan konton iyo saddex konton iyo afar afartan iyo sagaal
dhegaystayaal intaasi waxaa inooga eeg barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado oo idiin soo diyaariya anigoo ah liibaan cabdi ciise dhanka farsamada uu ii fadhiyey cumar axmed cumar suxayfa intaan barnaamijkan barnaamij la mid aan toddobaadka kale ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ammaan allah
Thank you. Xashkoo loo awoodaa shantaa tiir islaam waa jiritaanka eebbey igmad maxamed keeni hoogida salaasoon dagadoo la bixiyo xajkoo loo awoodaa Thank you.